waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xasan waad mahadsan tahay waxaad moodaa inay tahay guul kafiif ah runtii oo u sohoyatay ra-iisul wasaaraha waayo markii hore wuxuu la kulmay dhowr jeer dug culus oo kasoo gaartay xagga xildhibaanada baarlamaanka oo ku aadan kabixitaankii midooda yurub ee u k ay ka baxaysay markii hore wuxuu isku dayey inuu koob iyo soddonka octoobar oo maalinta khamiista ah ee beriya uu ku qaso baarlamaanka ama ka dhaadhiciyo ama ka raarido inay u codeeyaan kabixitaanka laakiin taab way socon weyday oo waad la socotaa in baarlamaanku ay isku raaceen in digudhigistaasi laga shaqeeyo eena ku qasbeen inuu midooda yurub weydiisto saddex been lagu qasbo marka hadda wuxuu keenay qidada cusub oo ah in uu raadiyo doorasho si oo dadka waddankan uga dhaadhiciyo in baarlamaanku ay yihiin kuwa caqabada kuwa kabixitaanka midooda yurub laga baxaayo marka wuxuu rabaa inuu helo xubno badan oo codeyn kara waad la socotaa xisbiga waddanka xukuma ee conservative-ku ma haysta aqlabiyadda baarlamaanka saddex boqol iyo labaatan iyo lix xubnood baa laga rabaa baarlamaanka inay xubnaha ay ku leeyihiin si ay u meelmarsadaan ujeedooyinkooda laakiin taas ma jirto markii horeba doorashadii kal hore ay deg deg ahayd keentay tresm ayaa keentay inay ku waayaan xildhibaanada qaarkood marka toban xubnood ka socda xisbiga d u b ee waqooyiga ireland ayaa arrintaasi u fududeyn jiray marka ayagiiba hadda ka hor yimid marka wuxuu iska raaridayaa dadkan uu ku beerlaxawsanaya waxa weeye inuu yidhaahdo baarlamaankan ayaan hortaagan codna siiya xildhibaano ku filanna siiya si aan u meelo marin arrintan waayo xitaa koob iyo soddonka january aan la qabtay ayaa waxaa imaan karta dibudhac inuu yimaado waa gartay marka midooda yurub dabcan iyaguna dib bay u dhigeen sidaad sheegtayba rajo miyaa jirta laga qabo in mar dambe afti laga qabto britain
xisbiga laborka ayaa ku dagaalgelaya sidaasi hogaamiyaha xisbigaasi jeremy corbin shalay wuxuu ka dhawaajiyey inay ka shaqayn doonaan in dadka laga qaado afti labaad iyagu ma aanay doonayn doorasho guud in la qabto waayo waxaad moodaa xisbiga inay haysato dhibaatooyin kala duwan oo ku salaysan arrimo dhexdooda ah iyo fadeexado xagga cusiriyadda qaarkood lagu eedeynayo sida hadalka loo dhigay inay xisbiyada qaarkood xildhibaanada qaarkood arrintaasi uga baxeen gaar ahaan markay timaado arrimaha yuhuudnacaybka oo kale oo xildhibaanada laborku inta badan qaarkood ay leeyihiin arrintaasi waan ku guuldaraysanay hogaamiyaha xisbiga jeremy corben hogaamintiisa laftigiisa ayaa waxaa ka jirtay calaama su-aal oo dadka qaarkood ay su-aale ka qabeen arrintaasi marka doorasho kumau degdegi lahayn isagoo mana jeclayn doorasho waayo sidaad la socota labadii kun iyo lix iyo tobankii doorashada degdega ahayd ee ay ku dhawaaqday teresa may xisbigooda xisbi conservativekana cod buu ku dhimayey xisbigan kale ee laborkuna cod buu ku dhimayey doorashooyinka kale ee baarlamaanka midooda yurub ee dhacay bishii may sanadkana labada xisbi waxay ku dhumeeyaan codo aada u badan marka baqdin baa jirta maclama arrintani brexitku ay noqotay arrin dhibaato weyn dhinaca siyaasadda waddankana ka dhalisay arrintaas ayaa marka waxay dhalisay caqabad laakiin hadda xisbiga laborku wuxuu rabaa inuu cod ku helo arrintaa hadda ka dhawaajisa ee ah in la helo afti labaad marka hadday ku guulaystaan oo ay dadka soo ceshtaan waxay markaas awoodi karaan inay yidhaahdaan afti labaad baan qaadeenaa oo markaas waxaa imaan karta inay isbahaystaan xisbiga liberal democratic oo iyagu aaminsanba in gebi ahaanba la joojiyo kabixitaanka midooda yurub xisbigana xasan waa xisbigii hadda helay codadka ugu badan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka yurub markii doorashadu dhacday tii ugu dambeysay waa gartay mawluudow arrintan brexit sida hadalkaba ku sheegtay waa qulqulad siyaasadeed bay gelisay britain welina way socotaa muhiimadduna waxa weeye in britain ay ka baxda midooda yurub laakiin waxaa la leeyahay waxaa jirta shaki laga qaboba in midooda u k laftigeeda arrintanu ay kala dirto
xasan waa sidaa sheegta wey shalay waxaa soo baxday waxyaalaha lagu qiimeeyo waxyaalaha ugu badan ee waddankani uu ku mashquulay ama graphiska ama levelka arrimaha la hadalhayo oo kale arrintan brexit waxay noqotay arrinta ugu weyn ee ugu hadalhaynta badan xagga siyaasadda warbaahinta labadii qof ee guri ku wada noolba ay isku kala duwan yihiin aragti ahaan nin iyo xaaskiisii oo kale labadooda dhashay oo kale ku kala duwan yihiin oo kale waad la socotaa hogaamiyaha xisbi conservative ana ra-iisul wasaaraha walaalkiis oo wasiirna aha xildhibaan aha ayaa iska cabsi labadaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay ina isqaban karin danta qoyska iyo danta qaranka isqaban karin marka arrintaas waxay dhalisay arrin lagu kala tegsan yahay marka haddaad dib ugu laabto marka shalay waxaa soo baxday waxyaalaha ugu hadalhaynta badan yahay oo lagu sameeyey leebalahaan marka waxa ugu badan ee taas bay noqotay xitaa waxaa la iloobay arrimihii kale caafimaadka dembiyada oo kale oo hadda wadankan magaalada kan london oo kale ilaa boqol qof ayaa ku dhimatay dhalinyaro u badan oo muddi lagu jiray marka waxaad moodaa inay noqotay arrin aada iyo aada u mashquul dadka xitaa way ku daaleen shalay waxaa jirta dadka siyaasiyiinta qaarkood inay lahaayeen waxaa dhici karta wadaxaajoodka brexit ama kabixitaanka u k ay midooda yurub ka baxayaan in ay dhacdo xitaa wiil iyo awogiis in laisla gaaro kaftanka heerkaasuu gaaray oo la yidhahdo awogii wuxuu ka tirsanaan jiray inuu wadaxaajoodka ku jiray anaa ku jiray aabahay baa ku jiray marka waxaa laga yaaba marka ay noqoto arrin aada u weyn marka waxaa raba harka dhinaca inay u dhacdo oo dadku ay hal dhinac isugu raacan xitaa siyaasaddii waxay noqotay wax ugu mashquulsan laguna mashquulsan yahay waa garta marka arrintan marka laga doodayo waxaa aada loo soo qaadi jiray waxaa loo bixiyey back stop oo ah xadka u dhexeeya republic of ireland iyo iyo northern ireland oo arrintaas ay saameynayso xal ma laga gaara iyada heshiiska sideese loogu soo dari karaa
xasanow dib haddaan ugu laabto su-aashaadii ku saabsan amay xitaa waddankan u k ka dhalisaa dhibaato oo xagga isku hayntii boqortooyada waddankan ka kooban afartan gobol ha waa laga yaabaa xisbiga leero s n d ee ka dhisan scotland iyagu waxay ku doodayaan in la qabto afti kale oo haddii ay cod badan helaan ay baarlamaanka soo hordhigi karaan waxay leeyihiin dadka scotland waxay doorteen in ay kusimi ay kasii mid ahaadaan midooda yurub marka waxay leeyihiin waxaana ka qaadayaa dookheeni iyo rabitaankeenii marka waxayn u baahnay in cod labaad in laka qaado waxaa la socotaa labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaa batay in la joogo u k oo ay joogaan dadka scotland marka waxay leeyihin hadda waxaan u baahana inaan codayno oo aan u codayno aayaheena si marka aynu uga sii mid ahaano midooda yurub marka waa dhibaato weyn oo kusoo fool leh boqortooyada midowday ee u k ama great britain dhinaca kale markaad fiiriso waa soo hadal qaaday bakstopka ama xuduudda adag ee labada ireland udhexaysa dadka waqooyiga ireland xitaa way ku kala qaybsiyeen arrintaasi xitaa qolooyinkii aaminsanaa unionka oo kula dagaalami jiray sifen ama kuwa kale irelanda oo dooni jiray jamhuuriyadda ireland ka mid noqdaan oo irishnimadu ay ku weyneed ayaa iyagu laftigooda hadda waxay leeyihiin danteena waxay ku jirtaa midooda yurub inaynu kasii mid ahaano waadnala socotaa hadeertaan waxaa la ogolaaday heshiiska midooda yurub iyo u k isla garteen ama ra-iisul wasaaruhu uu soo qaaday waxaa ku jirtay in la baabi'iyo xadkaasi adag ee u dhexeeyay labada ireland isla markaasna la helo in ireland ay kasii mid ahaato qayb ahaan dhinaca suuqa ganacsiga midooda yurub laakiin canshuuraha ay u k kasii mid ahaato marka waxay leeyihiin xitaa siyaasiyiinta d u p da ee markii horeba codkiisa iyo conservativeka inay soo dhisaan dowlad wadaag ah ayaa hadda waxay leeyihiin taasi waxa weeyaan waa waa waa inaad faraska aad markaa laba faras aad kala fuushaa marka oo dhibaatay lagu tahay bay leeyihiin dadka irish marka khatari weyn bay ku tahay arrintan brexitku midnimadii boqortooyada u k dadka soo galootiga ama qaxootiga sida soomaalidao kale oo britain degan sidee u arkaan ma dan baa ugu jirta in britain ay ka baxda midooda yurub mise dantu waxay ugu jirtaa inay kasii mid noqoto
waa lagu kala qaybsan yahay xasan oo arrintaasi laba dhinac markaan fiirino dhinac shaqooyinka markaan fiirino dadka qaarkood waxay leeyihiin shaqooyinkii waxaa naga qaatay dad ka yimid bariga yurub oo nagana xirfad badan shaqa lacag yarna ku shaqayn kara taa marka waxay dhalisay in dadkii soo galootiga soomaaliduna kamid ahayd oo shaqooyinka ama ugu hooseeya ama shaqooyinka dhexdhexaadka oo kale qaban jiray ay leeyihiin arrintaas koo dhibaata nagu noqotay guryihii ayaa sidoo kale dhibaata ka noqotay oo waxaa laleeyahay dadkaan soo galootiga ay yurubta kale ka yimid waxay nagu qaaliyeeyeen guryihii oo waxay dhibaato nagu keeneen in cishadii guryaha ay kororto oo kale ama kirada guriga oo kale laakiin dhinaca kale markaad fiiriso haddana waxaa la leeyahay oo dadku ku doodayaan sharcigada sharciyada yurub oo kale gaar ahaan maxkamadaha oo kale waxay siinayeen ilaalin ama hayndaa protection fiican dadka haddii ay ku dhacdo dhibaato oo kale gaar ahaan muslimiinta oo kale waxaa jirtay dhibaatooyin xagga ku saabsan caqiidada oo kale oo marka qaarkood maxkamadaha ingiriiska intay qaadaan ay dhici kartay in qof laga weeciyo oo haddana maxkamadda yurub ay qofkaas u hilan jirtay oo dhihi jira maxkamadda xuquuqda aadanaha oo maxkamadahaas oo kale ay ku gaban jireen marka waxay leeyihiin dhibaataa soo fool leh oo marka waxay noqonaysaa sharciga ingiriisku ama ha saxsanaade ama ha qaldanaadee in lagu meel mari doono ku dhaqankiisa laakiin markii hore waxaa jirtay in loo laaban karay maxkamadda sare ama yurub oo kale ama maxkamadda xuquuqda aadanaha oo kale tusaale ahaan oo kale haddii qof sharci loo diido oo kale oolia waa lagu celinaya ama soomaaliya lagu celinaya ama wadamada dunida saddexaad oo kale ama afghanistan ama suuriya oo kale qofkaas wuxuu xaq u lahaa inuu raadsado jid kale oo ah maxkamadda xuquuqda aadanaha ee yurub ama xanaanka xuquuqda aadanaha ee ilaalinaya shucuubta soo qaxday oo kale ama qaxootiga oo kale marka labadaas arrimood bay leeyihin marka waa neg waa marna waa dhibaato marna waxaa la odhan karaa wanaag baa ku jira dadku sidaas si leeyihiin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho